muslimiinta dalka ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dhulkooda uu ka xoroobo duulaanka uu dalka ruush ku qabsaday qaybo ka mid ah dalkooda mufti siciid ismaahilof oo ka mid ah hogaamiyaasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka ukraine islamarkaana ah muftiga muslimiinta dalkaasi ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii la xidhiiray ama shaqooyinkiisii diiniga ahaa si uu ugu dagaalamo xoreynta dalka ukraine warbixin ay wakaaladda wararka ee a b ay qortay waxaa inoo soo koobayaa xuseen barre aadan dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee soo foolka leh ay sii kordhayeen ismaaciilof waxa uu tobabar la qaatay guutada difaaca dhoolka ee deegaankiisa markaasi waxa uu mufti u ahaa dalkaasi ukraine muddo saddex iyo toban sannadood ah waxauu ku dhashay kuna barbaaray donesk oo ku taala bariga ukraine ismaaciilof waxa uu mar hore ka soo cararay ruushka sanadkii labadii kun afar iyo tobankii markii gooni goosadka ay taageerto moscow ay qabsadeen magaaladiisa ugu dambeyntii waxa uu u guuray xaafad degan oo ka baxsan kiyev oo lagu magacaabo buja ismaaciilof waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo dirawal militari oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan isagoo loo xilsaaray inuu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah laakiin sidoo kale niyadda uu dhisayay kuwo dhaawaca ah ismaaciilof waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadidda waajibaadkiisa diiniga ah ee ilaahay hortiisa ismaaciilof waxa uu ahaa mid ka mida tobanaan muslimiinta ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka konstantinofka oo ay ku tukanayeen salaada ciidda masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyey ee ka howlgala dhulka ukraine ay maamusho ee dombas ismaaciilof ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a b in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhowaad soddon masjid balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta ruushka toddobaadkii hore ruushka ayaa qabsaday magaalada lishajansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee lohansk barasaabka gobolka lohansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka donesk ee deriska la ah muslimiinta ayaa ah ku dhowaad boqolkiiba hal dadweynaha ku nool ukraine oo u badan masiixiyiinta ortodogska ah waxaa jira dad badan oo muslimiin oo ku nool gobolka crimea kaas oo si sharci darro ah uu ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii labadii kun afariyo tobankii waxaa kaloo jira bulsho muslimiin ah oo aada u tiro badan oo ku nool bariga ukraine
taasina waxay ahayd warbixintii ay wakaaladda wararka ee a b ay qortay waxaana inoo soo koobayey xuseen bare aadan